saacadihii lasoo dhaafay waxaa magaalada hargeysa ee gobolka waqooyi galbeed soomaaliya ka dhacay dil iyo dhaawac uu geystay askari ka tirsan militariga maamulka la baxay somalilan askarigan ayaa dilay xubno ka mid ah qoyskiisa oo ah gabar uu isagu dhalay iyo hooyadeed waxaana uu dhaawacay haweenay kale oo la dhalatay hooyada la dilay islamarkaana carruurta habaryar u ah qaar ka mid ah dadkii goobjooga u ahaa dhacdadan oo ay ku jirto haweenay habaryar u ah carruurta hooyadeed la dilay ayaa la hadlay warbaahinta ugu horeyn habaryarta oo guriga dilku ka dhacay joogtay ayaa ka waramaysa sida ay wax u dhaceen waxay u dhaceen waxaan ku yidhi annagoo halkaas u wada fadhina uunbuu kadinka ka soo galay qorigunba waxaan kuhi keebka markiiba ammaanka qabtay walaalkayo markaa soo galay uunba kuhi maxamedow salaamu calaykuno lamu hadal kolku yidhi walaal maanta qori baad sidataa ayuunba waxaan ku yidhi dib isku soo kala celiyo deedna inantunbuu ku dhuftayoo inantiisuu ku dhuftay dee maxaan ka garan walaalkaasoo dhinaca dhufti unbaan maqlayay deedna waxaan ku markii dambana walaal inankayaguba saasay walaal axmed maxamed shadaakaska naaraa shahaado waxaan ku ihi deedna wuu ku celi ula dul tegun daaniga markiiba igu dambeysay ma yirba waxba imay soo gaarin laakiin waxaan ku ihi ila dul yimid dee haddana xagga unba haddana ula noqday inanteeda kale walaashaybuu ku dhuftay dhaawaca la qaaday may waan joogay habeenadanba waxaan kuhi hooyada raqdaan u imido waxa liya waxa jira ma jira nabadii caanuu naga baxayo hooyadu raqay haysay haa dee haa wataa dhuliyaalka waxaan ku iyada haysayba toban sannadood iyada haysayba wallaahi de markii aan albaabku saa u soo baxay gelin wax qabtuumaa la waayay gelin buu intaan horta la meersanayo dadku ka yaacyaacay markii miyir igu dambeysay sidoo kale haweenay ka agdhoweyd goobta ay wax ka dhaceen islamarkaana maqlaysay rasaasta lagu dilay qoyskan ayaa ka waramaysa wixii ay aragtay marka u horeysa anagu qabtii baanu maqalay shiid baabanu markii hore moodnay shiidkii baanu s yaa shiidayay waxaa dhacaya waa maxa waa la soo yacay waaba xabad bay noqotay xabaddii markay noqotay halkan dadkii ku soo wada yacay xabadii lagu soo yacay wuu soo baxay dadkii wuu eryaday askariga qorigana wuu laalaadsanayay inuu shaar xidhnaa baan malan cawlan waa ciidanka milatariga haa markaa ciidankii markii dadkii kala eryaday cid u gasho waa la waayay halkaasaanu taagnayn barendaha dhexdiisa isagaa laga baqanayo dadkanba u wada eryanayay saanu halkii u taagnayn ayaabu ayuu soo noqday albaabku galo halkaasaanu ka soo eegayna annagu maanaan gelin albaabka markuu galayuu in badan xoogaa ku jiray ayuu haddana soo baxay isagoo aan xabad ridin laakiin qorigiisaa u laalaadsanaya halkaasuu maray oo dadka uu eryaday dhinacaasuu ka wareegay tooskaasuu ka baxay waxaanu wakaasoo saldhigiibu tego markaasaanu ku yaacnay gurigii gurigii markaanu ku yaacnaanu aragnay meydkii oo isdhelaba meyd laba meyd oo isdhex jiray laba dumara hooyadood iyo inanteedii isaga xaaskiisii inanuu dhalay labadii oo jiifa ayaa dhacdooyinka noocaanaha ayaa waxaa loo aaneynayaa dishibiliin xumada iyo isticmaalka maandooriyaha noocyadiisa kala duwan ee ay sida joogtada ah u isticmaalaan askartaasi